أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka jubbaland oo maanta dagaal looga saaray degmada beled xaabo ee gobolka gedo waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmadaasi iyo colaadda ka dhex xaloosan murtadiinta kataayiba lekhbaariya oo caawa baahisay muuqaal lagu soo bandhigay sida ay mujaahidiintu ula wareegeen deegaanka ceeldheero buraale ee wilaayada shabeellada dhexe iska horimaad u dhexeeyey ciidanka dowladaha yugandha iyo sawt suudan oo ka dhacay xuduudda labadaasi dal waa imisa khasaaraha dhimasho ee kala gaaray dhinacyada munaasabad lagu wareejinayay saddex boqol neef oo ari ah oo bulshada muslimiinta ah ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira jiidda hore ee dagaalka oo ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan askar taayibiin ah oo soo faarujiyey safka maleeshiyada murtadiinta oo lagu soo dhoweeyey wilaayada baay midowda gaalada afrika oo ergey cusub u soo magacaabay ciidanka kufaarta afrikaanta eyusom ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya xildhibaan hore oo sheegay in cabsi xoogan ay soo food saartay ciidanka jabuuti ee ku sugan hiiraan qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya anigana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha allaandaluus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maleeshiyaadka maamulka shaadaladirirka jubbaland ayaa maanta dagaal looga saaray degmada beled xaabo ee gobolka gedo haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda beled xaawo iyo colaadda ka dhex xaloosan murtadiinta waxaanu wax ka weydiinay walaalkeen cismaan axmed dhuubow oo arrimahaasi isha ku hayey haye cismaan bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaalka maahir maxamed sida lala socday maalmihii lasoo dhaafay xiisado colaadeed ayaa waxa ay ka taagnaayeen magaalada beled xaawo kuwaasoo u dhexeeyey maamulada gaalaraacyada ah ee muqdisho iyo kismaayo ee ay kala hogaaminayeen axmed mudoobe iyo murtad xasan gurguurte xiisadaha siyaasadeed oo sii kordhayay marba marka ka dambeysa ayaa ugu dambeyn waxa ay ubiyo shubteen dhinaca iyo gobolka gado taasoo keentay in ugu dambeyn uu dhaco dagaal labada dhinac maalmihii lasoo dhaafay ku dhex mariyey gudaha magaalada kuwaas oo galay maalinkii lixaad walow dagaalkii maanta uu ahaa mid ka xoogan kuwii dhacayay shantii maalmood ee lasoo dhaafay dagaaladu maanta waxay ahaayeen kuwa laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna dagaaladu soo gaareen ilaa iyo qoraxdhicii galabta oo salaadii maqhrib ayay soo gaareen ayaa laleeyahay oo dagaaladu waa ay xoogganaayeen labada dhinacna hubka noocyadiisa kala duwan ayayna isku adeegsanayeen taas oo keentay in dhinac ka mid ah labada dhinac ee dagaalamayeyna ay ku haraan ugu dambeyn gacankuheynta magaalada sida aan ku helayno wararkii ugu dambeeyey ee magaalada beled xaawo maahirow caawo magaalada beled xaawo waxaa ka taagan xaalad hubanti la-aan ah iyadoo magaalada ay maalmihii lasoo dhaafayna ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka axmed madoobe kuwaas oo kufaanayay in ay magaalada goobaha ugu muhiimsan iyaga ay maamulayaan halka maleeshiyaadkii kooxda ridada soomaaliya ee u watay murtadka lagu magacaabo cabdirashiid jananna ay magaalada banaanka ka joogeen oo ay ku sugnaayeen hareeraha magaalada wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya maahirow magaalada beled xaawo oo aan la xiriirnay dad ku sugan magaalada beled xaawo waxay noo xaqiijiyeen in dagaaladii xooganaa ee maanta ka dhacay magaalada ee soo gaaray maqhribadii magaalada laga saaray maleeshiyaadk murtad axmed madoobe kuwaas oo gebi ahaanba lagala wareegay magaalada beled xaawo magaalada waxaa la wareegay maleeshiyaad uu hogaaminayey murtad cabdirashiid janan iyagoona magaalada si guud ula wareegay waxaana maleeshiyaadkaas ay caawa ku sugan yihiin ayaa laleeyahay xarunta saldhigga xarunta maamulka ee lagu arrimiyo magaalada beled xaawo iyo goobo kale oo ah saldhigyo ciidan maleeshiyaadkii murtad axmed madoobe ayaa gebi ahaanba magaalada isaga baxay kuwaas oo magaalada ugu baxay ee dhinaca mandheere islamarkaana sida wararku qaar ay tilmaamayaan isku dhiibay ciidamada kenya ee ku sugan halka laga galo magaalada mandheere amaba kastamka mandheere loo yaqaano maadaama labadan magaalo mandheere iyo beled xaawo la dhihi karo waa isku furan yihiin oo waxba uma dhexeeyaan sidoo kale magaalada waxaa caawa dib u soo noqday isgaarsintii magaalada oo waxaa laleeyahay waxaa isgaarsinta dib u hoolgeliyey maleeshiyaadkan uu wato cabdirashiid janan ee ka socda kooxda ridada soomaaliya magaalada maalmihii lasoo dhaafay ee dadku way isaga barakacayeen intooda badan maalmihii lasoo dhaafay waxay runtii u qaxayeen dhinaca mandheere halkaas oo dadkii ugu badnaa ee magaalada beled xaawe ay u guureen kadib shantii maalmood oo dagaaladay ugu xooganaa magaalada ay ka socdeen sidoo kalena waxaa gebi ahaanba meesha ka baxay dhammaan adeegyadii asaasigu ahaa magaalada haddii ay noqon lahayd isgaarsiinta goobihii ganacsiga waxbarashada xarumihii caafimaad dhammaanba waa ay wada xirmeen oo magaalada waxaa dhufeysyo iyo goob kastaoo magaalada ku sugnaa ka dagaalamayay maleeshiyaadka murtad axmed madow kuwaasoo dagaaladii maanta ee loogu abootroonaaday ugu dambeyn isku dhiibay dhinaca iyo ciidamada kenya ee ku sugan kastamka mandheera waxaa kale wararka aanu helayno ay tilmaamayaan in maanta xildhibaano ka soo jeeda gobolka gado islamarkaana ee taageersan kooxda ridada soomaaliya kana yimid magaalada muqdisho ay maanta soo gaareen magaalada beled xaawo kuwaas oo diyaaradii siday ay ka degtay xerada lagu magacaabo u k oo saldhig u aheyd maleeshiyaadka cabdirashiid janan iyaga maalmihii lasoo dhaafay dibadjoog ka ahaa magaalada diyaaraddu waxay siday saraakiil iyo saad ciidan xildhibaanadana ee laga soo doorto ee gobolka gado islamarkaana taageersan kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxa laleeyahay waxay halkaa u yimaadeen in ay sii kiciyaan xiisadda ee ka taagan magaalada baled xaawo iyagoo garab siinaya dhinaca maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya warar kale oo warbaahinta islaamiga landalus ay helayso maahiro waxa ay tilmaamayaan in ciidamo gurmad ah oo ka soo baxay magaalada dhobley ay ku soo jeedaan dhanka magaalada baled xaawo walow aan la ogeen halka ay qaban doonaan maadaama maleeshiyaadkoodii loogu intaal roonaaday magaalada lagana saaray marka lama saadaalin karo halka ay ku biyo shuban doonto magaalada baled xaawo iyo cidda uu hari doonto gacan kuheenteeda maadaama dhinacba dhinaca kale uu ka qabsanayo magaalada gurmadyo kala duwanna ay soo gaarayeen dhinacyada isku haya magaalada ee murtadiinta ah damaca ee kooxda ridada soomaaliya ee magaalada beled xaawo waxa uu yahay in kooxda ridada soomaaliya gebiahaanba ay seedarayso magaalada beled xaawo ugu dambeenna ay magaaladaasi ku qabato waxa ay ugu yeertay doorasho qof iyo cod ah waana damaca ugu weyn ee xasan gurguurte uu ka damacsan yahay magaalada beled xaawo waana arinka murtadka ashaadala dirirka ah ee janana uu ugu diray magaalada beled xaawo ninkan oo ka mid ah dagaal oogayaasha ee laga garanayo gobolka gado sidoo kalena aad ula soo shaqeeyey dowladaha etoobiya iyo kenya walaalka wararkii ugu dambeeyey ee magaalada beled xaawo inahaas ayaa ugu muhiimsan waxaa laga yaabaa in dagaaladu ay soo farageliyaan ciidamada kenyaatiga ah ee aalaaba ilaaliya maamulka ashaadala dirirka axmed madoobe oo ay ku ilaaliyaan magaalooyin badan sida kismaayo dhoobley iyo meelo la mid ah marka sidaasi darteed xaalka caawa halkaas ayuu marayaa oo magaalada beled xaabana sidaan hore usoo sheegay xaalad hubantil-aan ah ayay ku sugan tahay marka laga reebo in maleeshiyaadkii axmed madoobe ay caawa magaalada bannaanka ka yihiin sida habeenadii lasoo dhaafayba kuwa xasan sheekh magaalada bannaankeeda ay ugu sugnaayeen marka waa xaalado isbebedelaya iyo dagaalo labada dhinac u dhexeeya marka laga soo tago dhinacyada maleeshiyaadka murtadiinta ee ku halaagsamaya dagaalada u dhexeeya waxaa dhinaca kale dagaaladani ay saameyn xoogani ku yeesheen dadkii ku noolaa magaalada oo khasaare ee dhinacyo kala duwan oo naf iyo maalba leh uu kasoo gaarayo oo barakac leh sidoo kale een goobaha lagu dagaalamayo waa goobo ganacsi waxaa sidoo kale ka mid ah goobihii waxbarashada ee suuqyadii meelo kala duwan oo ay magaalada lahayd marka khasaare baaxad leh ayay runtii wajahaysaa magaalada beled xaawo horeyna sidaanoo kale dagaalo ayaa ugu dhacay xilligii dowladii ridada aheyd ee farmaajo xiligaas oo la ogyahay in sidaanoo kale labada dhinac ee maleeshiyaadka kala taabacsanaa muqdisho iyo kismaayona ay ugu dagaalameen waagaas oo la xusuusto in dagaaladii halkaa ka dhacayna khasaare xoogan uu ka soo gaaray labada dhinac la arki doono ee halka ay ku dambeyso magaalada beled xaawo cidda ee sida rasmiga ku harta een gacan ku-heynta aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen cismaan axmed dhuubow للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah caawa qodobada aynu kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah insha allah midowda gaalada afrika oo hogaamiyo cusub usoo magacaabay ciidamada eusom ee ku sugan soomaaliya waa mid ka mid a canaawiinta maanta lagu qoray shabakada wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan war-saxaafadeed ka soo baxay urur gaaleedka midowda afrika ayaa lagu sheegay in ergey cusub loo soo magacaabay ciidamada soo duuliyaasha afrikaanta ah ee ku sugan dalka soomaaliya xilli uu howlgalka eusom wajahayo xaalad hubanti la-aan ah diblomaasi ka soo jeeda waddanka senegaal ee galbeedka qaaradda afrika islamarkaana ka soo qayb qaatay duulaano lagu qaaday qaar ka mid ah dalalka caalamka islaamka ayaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo kumanaanka ciidamada nasaarada ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya alxaaji ibraahim diyiin obole oo horey u soo noqday madaxa qaramada midoobay ee wadamada siiriya maali iyo koongada dimuqraadiga ah ayaa soo gaaray xerada xalane ee magaalada muqdisho wuxuuna bedelay maxamed amiin asweyf oo u dhashay dalka comoros ninkan dabadhilafka ah ayaa kaalin weyn ku lahaa duulaankii ay dowladaha shisheeye ku qaadeen dalka maali isagoona dowladaha reer galbeedka ugu baaqi jiray inay xoojiyaan dagaalka islaamla diriirka ah ee waddankaasi lagu qaaday xilligaas oo uu ahaa mas-uul sare oo ka tirsan wax loogu yeero qaramada midoobay ergeyga cusub ee gaalada midowda afrika usoo magacooday soomaaliya ayaa la soo shaqeeyey waxa loogu yeero qaramada midoobay isagoo mar soo noqday wakiilka u n-k ee afrikada dhexe ninkii isaga ka horreeyey ayaa shaqada ka tegey isagoo aan wax guula ka soo hoyin muhiimaddii loo xilsaaray al-suweyf ayaa sannadii uu xilka hayay waxay ciidamada soo duuliyaasha afrikaanta la kulmeen khasaare aad u xoogan waxaana dhacay weeraradii cagmarinta ahaa ee buulumareer iyo ceelbaraf weeraradaas oo dhigta dhiiga loogu daray boqolaal askari oo ka soo jeeda dalalka yuganda iyo burundi imaanshaha alxaaji ibraahim diyiin boole ee soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli hubanti la-aan dhaqaale ay ku dul hoganayso soo duuliyaasha afrikaanta islamarkaana weli aan qarash loo helin howlgalka cusub ee loogu magacdaray eusom waxay taasi ahayd warbixintii maanta lagu qoray webka soomaali memo xildhibaan hore oo sheegay in cabsi xogan ay soo food saartay ciidanka jabuuti ee ku sugan hiiraan warbixintan waxaa lagu qoray websayteka reediyowga alfurqaan xildhibaan hore oo ka tirsan maamulka la baxay hirshabeelle ee ashaadal dirirka ah ayaa sheegay in kadib la wareegitaankii maxaas ay buulo burde ka taagan tahay cabsi ay ciidamada dabadhilafka jabuuti iyo kuwa ridada ay ka qabaan weeraro uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab axmed sani maxamed oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa maamulka la baxay hirshabeelle ayaa ka hadlay la wareegitaankii magaalada maxaas isagoo sheegay suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarto magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka hiiraan wuxuu sidoo kale tilmaamay in degmada buuluburde ay ka jirto cabsi ay askarta jabuuti oo kuwa kooxda ridada ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay soo weerarto isagoo intaasi ku daray in jabuutiyaanku hub culus ridayeen habeenadii lasoo dhaafay tan iyo wixii ka dambeeyey markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxaa isa soo tarayey walaaca ay muujinayaan saraakiisha maleeshiyaadka murtadiinta ee ku aadan weerarada dardarta ku socda ee ay wadaan mujaahidiinta iyo taagdirida maleeshiyaadka ridada taasina waxay ahayd warbixintii webka al-furqaan mareegta faafre bro ee telegramka ayaa waxaa lagu qoray maanta jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta oo agaarka deegaanka birta dheer kamiin ugu dhigay murtadiinta waxaana jira khasaar murtadiinta lagu gaarsiiyey labadaasi kamiin warbixinta ugu dambeysa aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa waxaa lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada waxaana hordhac u ah uganda iyo sout suudan oo askar isaga dilay iska horimaad ka dhacay xuduudka iyo iska horimaad culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladaha uganda iyo sout suudan ayaa ka dhacay xuduudda ay wadaagaan labadaasi dal halkaa oo ay askar isaga dileen labada ciidan ee xuduudda ku dagaalamay wakaaladda wararka royters ayaa sheegtay in iska horimaadkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan lix askari oo labada dhinac ka kala tirsan waxayna ciidanku isku qabteen meel u dhow xuduudda ay wadaagaan ahna goob ay ku muransan yihiin labada dhinac wakaaladda wararka royters oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan dowladda suudaanta koonfureed ayaa sheegtay in cutubyo ka tirsan labada ciidan ay israsaaseyn ku dhex martay deegaan lagu magacaabo kajo keji oo dhaca suudaanta koonfureed isku dhacaasi ciidan ayaa sababay dhimashada shan askari oo ka tirsan ciidanka sout suudan ee magacooda loo yaqaano s s b d f dhankiisa afhayeenka ciidanka dowladda uganda felix kuliyeje ayaa sheegay in ciidanka s s b d f ee suudaanta koonfureed ay soo galeen gobolka west nile ee dalkiisa uganda ayna diideen inay ka baxaan aaggaasi taa waxay keentay buu yidhi goobtana uu kaga dhinto hal askari oo ugandes ah ismaamulka kajo keji ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in shan askari oo ka tirsan ciidanka s s b d f lagu dilay weerar kadis ah oo ay soo qaadeen ciidanka uganda islamarkaana ay wehelinayeen taangiyo iyo madaafiicda goobta ciidanka suudaanta koonfureed dhankooda waxay xaqiijeen isku dhac ciidan balse ma soo hadal qaadin askarta shanta ah ee goobta dagaalka looga dilay iska horimaadkan ayaa qayb ka ah isku dhacyo dhowr jeer hore xuduudda ku dhex maray ciidamada labada dal ee uganda iyo sout suudan isku dhacyadu waa kuwo yaryar oo mar dhaca waxaana labada dowladood ka dhex jira khilaaf iyo ismarwaa dhanka xuduudda ah afhayeenka ciidanka s s b d f ninka lagu magacaabo lulrai kong ayaa war uu soo saaray ku sheegay in labada dhinac oo xuduudeed oo jira ay eegi doonaan sida lagu heli karo xal rasmi ah oo soo gebagabayn karaa khilaafaadka soo noqnoqday ee la xidhiidha suuhdinta labada dowladood xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu egbal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abushayba waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kataybal akhbaariyah ayaa caawa baahisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo sida ay mujaahidiintu ula wareegeen deegaanka ceeldheera buraale ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe
الطليع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطليع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة فيه كل حاسد فيه يردع كل فاسد فيه يعلم كل جاحد
كتاب كان قفك لدغ على مشهد النبي إلهي سبحانه وتعالى كتابك أنت قارتنا إلى إلى لما لما آخر جليس إلهي سبحانه وتعالى كتابك أنت نقرأ وهذا ضمن هو سقوط لك ما أنت وحالا قرب أن قلمك كتاب هذا كرو قاري أسمعه كرو قاري أدين إلهي سبحانه وتعالى أول كيس الدنيا إلى أن نقبل قرنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وأدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إلهي وعلي سبحانه وتعالى الدين كنا دين لقيت الدولة لقتكم إلهي تدور الله إمانا dadkaas sifaynayn sifooyinkood maxaa ka mid ah yuxibuhum wa yuxibuuna ilaahay ayay jecel yihiin ayana ilah waa jecel yahay adillatin cala mumin muumintay u jilicsan yihiin acizatin cala alkaafiriina gaalada way ku adag yihiin yujaahiduuna fii sabiili illahi jidka ilaahay ku halgamaan walaa yakaafuuna loomata laayimin cid dagaalan dagaalkana kan baqan cid canaanatay argagixiso waaye khawaarij waaye marakudheg waaye inta ka dhacda cidi u istaaga ma jirsan walaa yakaafuuna loomata laayimin daalika fadlullaahi yuutihi man yashaa kaasina waa dheeraad iyo fadli ilaahi subxana wa tacala uu leeyahay عدة ضرورة سيئة والله واسع عليم إلهي سبحانه وتعالى من واسع وعلم بدن
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana hiiraan munaasabadda lagu wareejinayay saddex boqol neef oo ari ah oo bulshada muslimiinta ah ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadda oo ahayd mid ballaaran waxay bulshada ku kala dhaqan degmada buqa qable iyo deegaanada hoostaga deegaanka ceelwarre iyo tuulooyinka ku xiran iyo deegaanka show iyo tuulooyinka hoostaga waxay in ka badan saddex boqol oo neef oo ari ah ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi ugu horeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga hiiraan oo bulshada muslimiinta kala soo wareegay xoolahaasi waxaana ay xoolahaasi ku wareejiyeen waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan si uu u gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta أولا الله سبحانه وتعالى أيانو مهد علينا نقدق مسلمين بعد حمد الله تعالى وعن هلكان maanta u joognaa inaan ku wareejinno walaayada islaamiga hiiraan ari fare badan oo gaaraya saddex boqol iyo ziyaado ee ay soo diyaariyeen degmooyinka degmada boqa qable iyo degmada jallaqsi iyo deegaanka ceelwarro degmooyinkii kaloo walaayada islaamiga hiiraanna ay dhiman yihiin saddexdaas deegaananu sheegnay labada degmo jallaqsi iyo boqa qable iyo ceelwarre waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkooda ha badiyo waa ugu mahad celinaynaa xashdiga ay sameeyeen dadka muslimiinta xoolahaas ay la baxeen oo ilaahay jidkiisa ay kula baxeen sidoo kale dadkii muslimiinta ahaa ee xoolahan sadaqaystay oo ku bixinaya ilaahay kitaabkiisa in lagu difaaco jihaad fii sabiilillahi ku bixinaya waxaan leenahay adlacaafu mudlacaaf allah idinka dhigo siduu allah subxaana wa tacaala noo sheegay mu'miniinta soo la hadlaaya tijaarow noogu baaqay tijaaro hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ilaahay waxuu nooga badbaadanayaa ugu horrayn cadaabka aliimka oo daran dunuubtaynina waa ku dhaafayaa siduu allah subxaana wa tacaala uu sheegay wuxuu ilaahay ku baaqay oo tijaaro ku sheegayne waa rasmi maanta waxaa laga yaabaa gaal xun ee aan ilaahay aqoonin oo la leeyahay dhaqaaliyahan waaye inuu yidhaahdo waxaas iyo waxaas haddii la sameeyo waa laga faa'iidayaa ama ganacsi noocaas hadduu sheego ummadda soomaaliyeed ama ummadda bini'aadamka oo dhan inay u dheg raariciyaan ayaa laga yaabaa wuxuu ilaahay tijaaro ku sheegayne dad badan ay maanta ay khaafiliin ka yihiin waxaan leenahay ummadda muslimiinta meel kasoo joogaan gaar ahaan soomaaliya wilaayadka islaamiga ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ay maalgashtaan allah ku tilmaamay tijaara oo maxaa la yidhaahdaaye birita laisweydiin doono maalkaas meelaha qaar oo lagu bixiyo meeshii ugu wanaagsanaa wax lagu bixin lahaa meesha maanta aan taagannahay oo kale waaye waxaan ummadda muslimiinta ugu baaqaynaa inay tijaaradaas ilaahi subxaana wa tacaala uu sheegay ay maalgashtaan jihaad fii sabiilillahi ay ku bixiyaan xoolahooda dadka muslimiinta ahayo maanta xoolahooda la baxay ama degmooyinkii aan sheegnay cadowgu waa sii gawaabsay meela fara badan iyo maxaa la yidhaahdaa deegaana fara badan ayaa asbuucdiin soo dhaafna gacantooda laga wareejiyey meela fara badan aan sugayno guulo fara badan aan ilaahi subxaana wa tacaala aan ka sugayno waxaan leenahay dadka reer hiiraan khaasatan xoolaha ku bixiyaan ilaahi jidkiisa walaalahood ama degmooyinka hadda xoolaha bixiyey ha lagu tartamo ilaahay tijaaradiisa in lagu bixiyo jidka ilaahay subxaana wa tacaala ayaan leenahay intaa kadib waxaan rabnaa hal arigaan faraha badanoo saddex boqol iyo dhowrka ah waxaan ku wareejinayna waaliga walaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan sheekh guuleed arigan degmooyinka aan soo sheegno jallaqsi iyo buqa qable iyo deegaanka ceel warra naga soo gaaray haddaan nahay nuqobadii walaayada islaamiga hiiraan nagala wareeg goobihii aan loogu taragalayo mujaahidiinta ay joogeen rabaadka ugu jiraan naga gaarsiiye intaas waxaa waye waa ammaano waaligaan ku wareejinayna saddex boqol iyo dhowr neef oo ari ah insha allahu maalmaha soo socdan waa maalmihii geela waxaa ku xiga arigaan faraha badan geel fara badan oo hadda diyaarsan ayaa noogu xiga asigana maaltiisaan wareeji doonaa xoolaha waa isdaba joog infaaqa waa isdaba joog maalka iyo nafta waa isdaba joog walaalaha mujaahidiintu ribaad ku jiran waxaan leenahay sidii ballanteennaba ahayd garabkiinna ayaan nahay gadaashiinna ayaan nahay hortiinna ayaan nahay maalkiyaan diyaarinaynaa owlaaddiyaan diyaarinaynaa naftiyaan diyaarinaynaa kaaligiin ma ahidiin garab iyo gaashaan waxaa idin ee mu'miniinta xoolaha maanta walaayada islaamiga hiiraan waaliga sheekh guuleed aan ku wareejinnay ma aha kuwii ugu horreeyey oo lidinku wareejiyey kuwii ugu dambayna ma noqon doonan insha allahu xoor fara badan iyo gurmad fara badan iyo aad aad helaysaan walaalihiinna idinka dambeeya salaanan idinka sidnaa soo duceey cadowga la xisaabtama wajazaakum allahu khayr jazaa baaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdulilah alla yaa maxad iskale alla naga dhigay dad muslimiin ah walaalayaa halkaan waxaan ku wareejinaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka halkaan waxaan ku wareejinaynaa saddex boqol oo neef oo ari ah iyo lixdan loor buskud iyo sabaayad ayaan ku wareejinaynaa halkan waxaana ku wareejinaynaa waaligeena guleed aboonabxaan waaliga hiiraan alxamdulilah alla yaa mahad iskale waxaana looga tala galay ragga walaalaha aan nahay oo ku jiro maarta suquurta insha allah huntaas ilaah yiraa iraan waxaa laga kala keenay jalalaqsi degmada buqa qable iyo ceel warra waxaa leenahay walaalaha iyagaa soo dhiibtay oo ilaahay dartiis u baxsaday ilaahay subxaana watacaala ha ka ajar siiyo ajarkoodan allaha badiyo nin kasta oo dhiibtay oo ilaahay dartiis u dhiibtay oo dadkaas muslimiinta ah oo maarata ribaadka ku jiro ugu talagalay in maarata xoolahaas ay gaaraan ugu talagalay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay alcaafan mudacafan ilaahay ha ugu dhiga wixii meeshii laga soo bixin meel barakaysan allah ha ugu dhiga annaguna waxaan leenahay kuwaas kaliya ma ahan hadda waa saddex boqol oo neef oo ari ah iyo buskud oo lixdan loor iyo sabaayad insha allah huntas ilaahaydma waxaa noogu dambay doono geel oo kursi waaweyn insha allah huntas ilaahaydma waxaana noo ballan insha allah huntas ilaah yidhaha meesha suquurta iyo maarata faysada ay ku jiraanna inanka soo bedelan taas ilaahay idmo intay ka nasadaan kama hersanin insha allah ilaah yidhaha ilaahay dartiis maaragtay ay naga tahay ayakana insha allah ilaahay yidhaahda intaas ayaa noo ballan annaga insha allah ilaahay idmo geel ari naf maal waxaan la herayna male insha allah wax kasta diyaaray naga tahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan allaha meeshan isugu kaana keenay ilaahana waafajiyey inaan maanta ka soo qayb galno dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee deggan walaayada hiiraan dhaqaale ay siinayaan mujaahidiinta bariga afrika ee la hardamaya gaalada silibiyiinta ah ee saa'ilka ah ee dalkeenna soo weeraray waxaan leennahay insha allahu tacaala xoolahan runtii waa xoolo aad u fara badan insha allahu tacaala waxayna ka yimideen walaayada jalalaqsi ceelwarre ilaa buqa qable insha allahu tacaala sida walaalkay hore u sheegay meelaha kale ee gobolka hiiraan way gaari doonaan insha allahu tacaala dadkuna maanta waxaad mooddaa in ay fahmeen aad u fahmeen jihaadka ay ku jiraan wiilashooda mujaahidiinta ah ee maanta ka dagaalamaya bariga afrika doonayana inay shareecada islaamka ku tadbiiqiyaan ummadda islaamka insha allahu tacaala insha allah waxaan leeyahay dadku maantay nabaddan iyo barwaaqadan iyo ceelashaan iyo nabadgelyada aan haysanno maanta alla ayaa keenay bacdallaahi waxaa keenay dhiigga ku daadanaya wiilasheenna ka daadanaya iyagana insha allahu tacaala intii shahiiday alla subxaanahu wa tacaala waxaan uga rajaynaynaa jannatulfardowsa waxaan leennahay maantay nabadda ilaahay baa na gaarsiiyey waxaa muhiim ah maanta dadka reer hiiraan way fahankoodu aad u batay xoolahaanu runtii marka loo fiiriyo dadka hiiraan maanta dad hodana waaye ummadda islaamka ah waa dad hodana xoolahoodu aad ayay u fara badan yihiin fahamkuna waa bilowday waxaan leennahay tii koowaad ma aha tii labaad ma aha waa sii soconaysaa insha allahu tacaala marba marka ka dambaysa dadku waa sii karaar qaadanayaan waxay fahmayaan tawxiidka waxay fahmayaan jihaadka maanta ka socda bariga afrika qiimaha uu leeyahay haddii markii hore ishaacaad iyo brobagando lagu furay ishaacaadkiiyo brobagandadii daaqadda ayay ka baxeen dadku xaqiiqda dhabta ayay ogaadeen insha allahu tacaala sida walaalkay hore u sheegay xoolahan faraha badan oo insha allah kuwo ka sii badanna aan rajaynayno waxaan ku wareejinaynaa waaliga walaayada islaamiga ee hiiraan isaguna insha allahu tacaala wuxuu gaarsiin doonaa raggii loogu tala galay marka insha allahu tacaala sidaas ayaan ku soo gebagabaynayaa warkayga wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh guuleed abunabhaan oo xoolaha kala wareegay odayaasha dhaqanka ballanna qaaday in uu gaarsiin doono ciidamada mujaahidiinta ee loogu talagalay xoolahaasi bismillahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala nicamka uu noo galay oo ay ugu weyn tahay iimaanka islaamnimada bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala waxa aan goobjoog u nahay xafladdan qiimaha badan ee ay ku wareejinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan ee xoolahaas infaaqa ah oo ay ugu talagaleen ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa jidkiisa in ay ku dhiibaan allah tabaaraka watacaala jihaadka iyo infaaqu waxay ka joogaan agtiisa qiimo weyn ama boos weyn bay ku fadhiyaan qof walba wuxuu geysta asagaa iska leh wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah huwa khayran wa acdama ajra cid kastaa iyo wixii ay hormarsato qadarka ay ula ekaanayaan hawlo ekaadeena ayada ay u horreeyaan ilaahay agtiisayna ku leeyihiin subxaanahu watacaala jihaadka marka iyo infaaqu ilaahay iimaanku mararka qaar ku xidhiiriyey inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi wa rasuulihi uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illah ulaa'ika hum saadiquun in maalka la dhiibo ilaahay jidkiisa iyo dariiqiisa lagu bixiyo waa qiimo weyn xoolaha marka saaka aan la joogno oo ariga ah waa xoolo ay dhiibeen muxaafadaadka dadka ikhyaarta ku kala nool oo gabar iyo wiilba leh ama tuule ha noqoto ama degmada dhexeeda ha noqoto afraadda kala duwan ee ku nool deegaanada kale degmada buqa qable iyo muxaafadada jalalaqsi iyo walaalaha deegaanka reer celwarre waa arigaa saddexda boqol ah waxay ugu talagaleen walaalahood suquurta jooga in ay gaarsiiyaan waana ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay maalkiinna ilaahay ha barakeeyo owlaaddiinna allah ha barakeeyo allah subxaanahu wa tacaala khaatumadiinna khayr ha idinkugu khatimo xoolaha aad dhiibaysaan iyo xerada aad ka bixinaysaan allah subxaanahu wa tacaala badiil fiican ha idiin geliyo ee adduunyadan qiimo ma leh ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxa qiimo leh waa qofkay aakhara u tooso ilaahay aakharada ha idiin toosiyo adduunka inta aad joogtaanna dad sahmi fiican ku leh diintooda iyo iimaankooda islaamnimadooda iyo ushaqaynta diinta alle iyo difaacidda kitaabka ilaahay dad sahmi ku leh qayb ku leh ilaahay ha idinka dhiga subxaanahu wa tacaala wax badan baad maalka noocan oo kala dhiibteen walaalihiinna way idinkaga mahad celinayaan ilaahayna waxaan idiin rajaynaynaa subxaanahu wa tacala amaan idinkaga weydiinayna o idiin baryaynaa inuu idinka aqbalo juhuudda aad bixinaysaan infaaqa aad dhiibaysaan ilaahay dartiina aad u dhiibaysaan allah subxaanahu wa tacaala inuu idinka aqbalo ayaan idinkaga baryaynaa ilaahay marka ha idin barakeeyaan leennahay si gaara muxaafadaadka xoolahaas ay ka imaadeen maamul ahaan oo wulaadooda ay hor socdeen maamul ahaan shacab ahaan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacala ha idan barakeeyo kuwa kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maalmaha ku xiga ayaguna ay dhiibi doonaan dadka jifijifay u dhiibayaan qof qof bay u dhiibayaan kuwo qarsoonoo fara badan baa jira oo la dhiibo oo ay dadku gaarsiiyaan furimaha iyo thuquurta xalo waxaan raraynay deeqdii ay dhiibeen gabdhaha ku nool labada degmo ceel cali iyo walaalaheen gabdhaha ku nool degmada buuqa qable buskutii iyo dheeftii qalalnayd oo ay ugu talagaleen walaalahood bay ahayd xala wixii la rarayey ragga huquurtana la gaarsiinay oon hadda goobta oolin waxaan leenahay gabdhaheennana waa aad barakaysan tihiin wax badan baan idiin ducaynay ilaahay subxaanahu watacaala waxa aad rabtaan oo idiin wanaagsan oo ilaahay uu idinla jecel yahay idan waafajiyo guud ahaanna dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waa u ducaynaynaa walaalaha marka odayaasha ah oo dhaqanka ah oo goobta jooga oo ka wakiilka ah degmooyinka iyo dadka walaalaho maalkan soo dhiibtay xoolihii ay wareejiyeen oo ay ku wareejiyeen wilaayada islaamiga hiiraan waa idinkala wareegey goobtii loogu talagalay iyo halkii ay lahayd iyo raggii lahaa oo ah raggaas furimaha hore kula xisaabtamaya cadowga allah subxaanahu watacaala inaan gaarsiino sidii ay walaalaha u dhiibeen adinkan aad ugu wakiilka ahaydeen aad iigu wareejiseen baan idinkagala wareegey ilaahay idinkii goobteedii iyo meesheediina waa gaarsiin doonaa khitaaman waxaan u mahad celinaynaa walaalaha huquurta jooga oo goobaha kala duwan kula xisaabtamaya cadowga ilaahay waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiinna iyo juhuuddiinna waana idiin ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiyadiinna iyo gomadihiinnaba ha sugo allah tabaaraka wa tacaala qalbigiinna ha xoojiyo cadowgiinna ilaahay dacfi ha ku rido ilaahay rucbi qalbiyada ha ugu rido goob kastoo aad joogtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala toogtiinna ha toosiyo taladiinna ha hagaajiyo dhaawiciinna ha buskeeyo shuhadadiinnana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha aqbalo kuwa xabsiyada ku jira ilaahay ha noo soo daayo adinka iyo mujtamaciinna muslimkaana ilaahay qabuul ha isukiinna geliyo dadka kuwa naga khaldamay oo ay talada ka wareertay oo fahamka ka lumay oo cadowga wax moodayna ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiyadooda ha noo soo toosiyo annaga diin baan wadnaa risaalaan sidnaa ummaddan waxaan u wadnana waa wixii nabi maxamed ula yimid calayhi salaatu wasalaam kolba daali mayno waa wadaynaa ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga dooranaayo oo uu naga oofsanayo waxaan rajaynaynaa dadkeennan ilahay qalbiyadooda soo hagaajiyo wajazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم وبالله التوفيق
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta taayibiintan ayaa lagu soo bandhigay degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay markii towxiidka loo qabtay kadib ayayna la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus magacay maybalerey maxamed siido cabdiraxmaan meybaa kujeeda gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabo meybaa kamid ahaa ciidamada ridida badhigo iyo magaalada muqdisho dibbow meybaa ka kabiiray magaalada baydhabo kadib meybaa layan qaaday xamar hata meybaa ansii gudubay yuwaandha yuwaandha meybaa kutobaraha ka qaaday muddo shan bilood ah meelo dhibaatada ka araga meybaa horta dadka natoobaraa may bahna dad oo afrikaanga midow ah oo gaale ee kirishtaanga salaadna may tukadaan soog may soomo meelaha soong ah ka qaadani soog bilsodoonsha ah afna may hirin dhibaatada kale meelinay dherayt may baa salaadlaanta dhibaatada kadib diyaarin aan og aadi garoonkan kabaalina nishaani horaanka sii gudubni may baa nishaani magaalada xamar xerananay haray muddo shan bilood ah iyo meelo ka gaardiyaani kadib mayban ining aadahin gobolka shabeellada dhexe mayban ina jeeyay magaalada wargaadhi oo gobolka shabeellada dhexe marka muddisa diblood ah meelaha rooy kadib mayba iska dayay intaan nimankaas ridada ha ku goosa waan dowladda islaamka hanisdhiib habahii mayba liiq uwaday degmada aadan yawaad markoo liiq uwaday warga loo qaadi sababtada hambati mayo leeri mayba insha intaan fasax fado xamara liishaani xamar markoo liishaani muddo lama bile fasax laaysi saasa hankukutaway baydhoy koy hatan mayba hanisdhiibay dowladda islaamka ee ayaa hanisdhiibi markan dhibaatadan haka arg mayba miila salaadlaan salaadni may tukado soong may soomow hatana saasaytan maybaan sii dheer xashiish iyo jaad iyo mukhaadaraad haatan ciidamada markoonay tahaan ridada dhibaatada kale iyo dadkan jeesamee dadka islaamka ku nool gobolada dhexe ama baadiya mi magaalo may baadha ayaan jeestaan iyo jirdil qofka markuu hataa la dhawo markoonayta howlashila kagaado haddoonayta isgadahangnaga aadan tugadaan mararka qaar markoonayta iyo dilaan lee mobilka gaadaan mobilka oo hataa haddii suuq la jeeya labaatan dolarin didan yaa qof islaami oo salaad tukado naftiis lunguye markaan saas dartee markaan intaas dhawaatay haka aray salaadna luntukadaan anin qof muslimi ah iyo mayba ha go-aansaday intaan ha ku goosada oo hanis dhiibo jaahidiinta ee al-shabaab yoona igaabilaan eed iyeedan kamaxsanyen soo dhaweynta wahay dhawaayaan maadaamaan anin ridoobay hatan ha muslimi mayba kamid aha muslimiinta hatan mayba la noole shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed iyo la noole magay waa kuusoo ale axmed waay anigu toddobaatan iyo saddex sano ayaan jira waxaan ka shaqayn jiray murtadiinta uryaaminta soo dhaawacantay oo waxa loo keenaya ayaa wax u qaybin jiray markii ahayd shariif laga soo baxay xasan iyo farmaajo inta u dhexaysay labadooda sano ayaa intaas u qaybin jiray markaan arkay arrintaan ku jiro inay gaalnimo tahay inay murtadnimo tahay inaan ficnaan aakhari adduunyama u ficnaan markaan arkay waxaan goostay inaanan ka soo baxo oo aan isu soo dhiibay muslimiinta markaan soo dhiibay hadda waxaan joogaa degmada bolofulay alxamdulilah ilaahay mahadleh bashaar inay badbashbashaan ku jira muslimiintaa ku dhex jira maa muslimiinta toobada ilaahay waa marka arrinta taas waaye waxyaabaha aad u qeybin jirtay maleeshiyaadka murtadiinta maxaa inooga sheegi kartaa waxyaalana u qeybin jiray marmara wasiiraha ku wasiirahaas ku sheegayaano martubiinta ayaa waxa uu keenay intaas oo loo keenaya ayaana u qeybin jiray waxa baris ha ahaado amase bur ha ahaado amase baasta ha ahaato ayaa loo keeni jiray intaas halana u qeybin jiray oo u wadaagi jiray anaga weligayga ma dagaalna ma adin qorina ma qaadin mana ka qeyb galin marka taas nafteedaba gaalnimo ahayd mataqanaa amaltaas ku jirayba anaga intaan la joogay waxaan ku arkay dad muslimiin ah oo la dilay oo haddana gaalnimo lagu sheegay oo ayaga isla fiicin ay muslimiin isku sheegaan oo ayaga ay murtadiinta ay yihiin ay tooda arkaynin oo tan dad kale dadka ceebaynayaan marka aan ku arkay taas ah waxaa la ii soo dhoweeyey sharaf iyo wanaag iyo reereensalaa la ii soo dhoweeyey aad iyo aad muslimnimo ah kalsooni iyo wax kasta leh ayaa la ii soo dhoweeyey degmada boolofulaa laigu soo dhoweeyey oo gobolka bay ka tirsan alxamdulilah ilaah mahadle maanta reereenaa ku jira inaad iskaga soo tagto maleeshiyaadka murtadiinta maxaa kugu dhaliya waxaa igu dhaliyayo waddada ay ku socdaan wadda gaalnimo tahay aniguna aan muslimnimo aan ku dhashay inaan ku dhinta rabo taasaa igu soo dhaliyay inaan ka baxo arrintii ku jiraan oo aan muslimiintan soo raacsado ay qorshaysan inay hoolahayga iyo dantayda iyo adduunkayga iyo diintayda aan difaacdo aan ku jiro amaqa ugu dirayaa inay ka soo noqdaan arrinta ay ku jiraan muslimiinta iskaga soo biiraan waxa ay ku jiraan waxaa fiican ma inay diinta muslimka ay kusoo galaan oo ay ka baxaan waxa ay ku jiraan taasaa barnaamij ugu diraya deeqow aadan maxamed magaalada qasaxdheer baa iska soo dhiibay marka haddee waxaa walaan hanis dhiibin ma taha intii oo miileedahay nololyaal rafaad iyonaytay muslim dhaca saralaantiyo ka jiraan gaallamada ooda ka dhamadahayta iyo dhabka adduunkada kee marahay oo kuwi eedaya aan ka dhaboodii haddana alxamdulilah haddama roogeen magaalada oo bulafulay markii hor maynka biiraynayaa degmadaas oo qasdeer roogi markaan meeg albixin kuwayneen sugal hobana seedi mayba habilaawatay mayleeri hortamiinta ee roondo gal magaalada waarday magaalada mayla ku waardayeen al-shabaab oo ka labaiy tobanka jeedaas salaadil koobka shaanlankan karyaa male xaafada lembaas hamiinkii oo meelo baryahayta dhawaatooyinka oo yo-oyin murtadiinta horta maadida koowaad maybu aha muslim horta ma ah gaalow ciidalayn dhawaay ilaa iyo naytay barbaari hamari halin tahay master hamari milan hamara dad baad buu felay rooga idalayn dhawaay muslum oo muslum ay dhab ew laakiin dadkii oo adun nal roogne oo meel kala jiraan dadku waa ku aaminsan laakiin dadkii oo dhaxaqooy andi dad fail in iyo ogaade marka dadkii oo night oo saagalka hayno oo igi jareen oo baldu u dhigaan ma yar lahayn asuu baha dirdatan siyaw hob oo yoba i weeraanaha anti oo asuu bahano um muslimaano si oo dhamada hayan sa gaalameentiyad aan sheegay marka إذا ما يسنتين يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صائلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتري حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة guudaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu